bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan kusoo dhowaada warka duur ee rediyo muqdisho qodobada warka duur ee rediyo muqdisho xilligan idin hayana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir wadatashi ah oo ku saabsan dib u eegista siyaasadda waxbarashada dalka wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha oo weheliye guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta booqday abwaan maxamed cabdulaahi ciise sangud oo ku xanuunsan mid ka mid a goobaha caafimaadka magaalada muqdisho iyadoo guddoomiyihii uu deeq lacageed gaarsiiyey abwaanka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk iyo soomaaliya ayaa ku baaqay in si sharuur la'aan ah loo joojiyo colaadda ka aloosan gaalkacyo waxaana uu ka dalbaday in labada dhinac in wax waliba ay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka xildhibaanada baarlamaanka uu yeelan doono dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta la xareeyey iyadoo maalnimada beri ah si rasmi ah loo dhaarin doono xilka baarlamaanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta xarigga ka jira taliska guud ee ciidanka booliiska gaarka ah ee koonfur galbeed si loo xoojiyo howlgallada ka dhanka argixisada al-shabaab qaar ka mid a waxgaradka gobolka galguduud ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaadda ka taagan magaalada gaalkacyo iyagoo codsaday in wax kasta ahi miiska wadahadalka lagu xaliyo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa duur sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay siddeedda bisha tobnaad sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka intaasi waxaa ahayeen qodobadii warkayaga ugu door koroona haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhanna wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka iyo soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir wadatashi ah oo ku saabsan dib u eegista siyaasadda waxbarashada dalka cumar xasan cali ayaa warkaasi inoo haya shirkan wadatashiga oo maanta magaalada muqdisho uu ka furay wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya ayaa looga doodayaa muddo laba maalin oo uu socon doono dib ueegis lagu samaynayo siyaasadda waxbarashada dalka iyadoo shirkan ay ka qaybgalayaan xubno ka kala socda dowlad goboleedyada gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan xubno matalaya dalladaha waxbarashada iyo jaamacadaha magaalada muqdisho mudane cabduqaadir cabdi xaashi wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ayaa sheegay maruu shirka ka hadlayay in ujeedkooda tashigan uu yahay in lasoo saaro siyaasad waxbarasho oo qeexan taasi oo kor u qaadaysa tayada waxbarashada iyo macalimiinta iyo in la baahiyo waxbarashada oo la gaarsiiyo deegaanada ka fog magaalooyinka
waxyaalaha ugu muhiimsan oo la rabo in laga hadlo annaga angu waxbarashada danaha ugu waweyn aan ka leenahay waxaa weeye lambar on dhinaca siyaasadda wax walba waxaa jeeyeen siyaasadda wax kasta wax kasta waxaa jeeynaya siyaasadda wey waa maxay markaas siyaasadda siyaasadda waxaa la rabaa laba meelood inaad xoogga saadhaan aniga dardaarankaygu kaas waa laba arrimood inaad xoogga saadhaan mid waxaa weeye baahida loo qabo oo muhiimka ah in la sugo wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliya meel kastoo ay joogto in la abuuro siyaasad waxbarasho oo midaysan midda labaad waxaa weeye in la baahiyo in la baahiyo oo dadka loo dhaweeyo oo la daahfuro waxbarashada dalkan dal shuuciya maaha ama dal military haystana maaha marka waxaa la rabaa taasna in aad tixgelisaan oo indhaha ku haysaan oo ay ka soo baxda meesha siyaasad waxbarasho oo waxbarashadii iyo khidmaadkii waxbarashada la xiriirayna dadka u dhaweynaysa midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaalidana xaqiijinaysa
gudaha iyo federaalka oo weheliye guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta booqday abwaan maxamed cabdulaahi ciise sangub oo ku xanuunsan mid ka mid ah goobaha caafimaadka magaalada muqdisho iyadoo gudoomiyaha gobolka banaadirna uu deeq lacageed gaarsiiyey abwaanka nuur siciid haliil ayaa warkaasi inoo haya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya abwaano iyo culimoudiin ayaa maanta isbitaal urdugan ex digfer ku booqdeen abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo xaaladiisa caafimaad soo hagaagaysa mas-uuliyiinta ayaa abwaan sangub ka waraystay xaaladiisa caafimaad sidoo kale madaxda ayaa isla isbitaal urdugan ku booqday faa'ise cabdirashiid oo ah sargaalad ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyagoo ka waraystay xaaladeeda caafimaad waxayna faa'ise sheegtay in xaaladeeda caafimaad aan dalka waxba looga qaban karin iyadoo madaxda qaranka ka dalbatay in gargaar caafimaad oo deg deg ah loo fidiyo abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa booqashada kadib waxa uu ka warbixiyey xaaladda abwaan sangub dhammaantood waa ay soo booqdeen waxay awoodeenna way u dhiibeen caafimaadkiisuna waa fiican yahay waxaana ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay u soo duceeyaan sangub hadraawi iyo cabdi taaliil oo intuba xaaladdoodu aad u liibado oo ah qaamuuskii ummadda soomaaliyeed aan ku tilmaami karno waxaan kaloo diidannahay oo aan ka xunnahay dadka websaydyada ku qoraya wararka beentaa ee ummadda marin habaabinaya oo saacad kasta soo gelinaya waa uu dhintay sangub war qof kasta waa uu dhimanayaa hajashiinnana adinkuba dhaafi maysiin ee beenta ka dhaafa ummadda soomaaliyeed sangub waa fiican yahay dowladdiisa iyo dadkiisaana u dadaalay wasiir duulaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig waxa uu madaxda qaranka iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ka codsaday inay si deg dega uga jawaabaan xaaladda caafimaad ee sargaalad faa'ise cabdirashiid in si degdega loo qaado waxaan amraynaa ciidamada saraakiisha ciidamada inay degdeg u qaadaan wax la fiirsan kara maaha wax saxana maaha qof caafimaad u baahan oo in dibadda la geeyo u baahan dibaddiina ay diyaar noo yihiin in la qaadi waayo sax maaha way qaadi karaan saraakiisha ciidamada abaanduulaha iyo taliyaha xoogga iyo madaxweynahaba waxaan ka codsanaynaa inay si degdega u qaadaan gabadhaas oo ay geeyaan sagu uma baahnaa caafimaad dibadda in loo qaado iyo iyo dadka kale xanuunsan laakiin gabadhana waxay u baahan tahay si degdega shil baabuur weeye runtii aad baan ugu damqannay maanta markaan aragnay faa'isa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed ay ku farxayso inay dib u soo hagaagayso xaaladda caafimaad ee abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo ku xanuunsan cisbitaalka exdigfer aan booqasho ku soo gaarnay runtii alxamdulilaahi saxadiisa hadda iyo caafimaadkiisa boqolkiiba siddeetan meeshuu shalli jooga maanta wuu ka fiican yahay aad uu sootarayaa wuu sheekaynaayey wuu nabdoon yahay rag culummana qur-aan ay saaraayeen alxamdulilah waxaa sidoo kale aan booqannay gabar yar oo sargaalada oo xanuunsan oo iyaduna shil baabuur gashay oo meesha joogto waxaan rabna laftirkeeda in maaragtay dadaal badan laga geysto sidii maaragtay daawo ay ku heli lahayd
aad iyo aad umadsiyaya nuur siciid taliil ayuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk iyo soomaaliya ayaa ku baaqay in si shuruud la-aanah lagu joojiyo colaadda ka aaloosan gaalkacyo waxaana uu ku dalbaday in wax waliba lagu dhammeeyo miiska wadahadalka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo la hadlay reediyo muqdisho ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado in xilligan lagu kor dagaalamo dadka rayidka ah
arrintaas ka dhacday gaalkacyo runtii waa arrin runtii aad iyo aad u foolxun oo runtii wax laga tiiraanyoodo lagu tilmaami karo dad walaalo ah oo isla degan oo weligu isla deganaa oo isla dhalay oo maxaa la yidhaha isku deegaan ah oo isku dhaqan ah oo dadka isaga sokeeya in maxaa la yidhaha dhexdooda xabur ka bilaabato ma aqaano anugu kulley sababta maxaa la yidhaha dagaalkaas furashay laakiin waxaan ujeedaa inay tahay arrin runtii dhabar jab ku ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaankaas degan ee dhabar jab ku ah waxaana maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa aan usoo jeedinaya waxgaradka aqoon-yahanka culamaa udiinka siyaasiyiinta deegaankaas joogaa in si wada jir ah arrintaasi looga hortago waxaan sidoo kale rabaa inaan u tacsiyeyo dhammaan intii ku dhimatay eheladoodii iyo qaraabadoodii ilahay inu samri imaanka siiyo intii wax ku gaareenna ilaahay inu maxaa la yidhahdaa si fiican loogu caafiyo waxaan rabaa inaan usheego shacabka deegaankaas degan waxa weeye cid ayaga isaga roona ma jirto soomaali dhaqan bay leedahay maxaa la yidhaha deegaan bay leedahay waxay leeyihiin is-aqoonsi iyo maxaa la yidhaahdaa xeerar bay leeyihiin waxa ay aantaan dambe qoryahan casriga ah oo la isticmaalayo iyo madaaficyadan isla dhacaya dhaqan soomaalidu leedahay maaha soomaali geed hoostiida faristaaritooda ku dhamaysataa waxaan ujeedinayaa shacabka iyo deegaan iska joogaa in loo istaago sidii dhiiggaas maantayto daadanayo loo istaagi lahaa qof kasta oo deegaanka jooga waajib baa ka saaran mid diini ah ka saaran mid dignitiga ama sharafta qofku leeyaha ka saaran qof kasta oo cod ku leh inuu maxaa la yidhaha codkiisa iyo waktigiisa iyo taymkiisa ku biiriyo wax ka wanaagsan oo dad muslim ah oo walaala in la kala badbaadiyo ka wanaagsan
aad iyo aad umahadsanya xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xariga ka jaray taliska guud ee ciidanka booliiska gaarka ah ee koonfur galbeeda si loo xoojiyo howlgallada ka dhanka argixisada al-shabaab wariyahayaga siraaji sheekh isxaaq oo iminka qadka si toosa ugu jira ayaa arrimahaasi inoo sharxaya
aada umahadsan tahay whitecow daqiiqado ka hor madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxa uu xariga ka jaray taliska guud ee looga arrimin doono ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo laga dhisay runtii xarunta madaxtooyada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo meel aana ka fogeyn dhismihiisana muddo ayuu ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay marka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa ku wehelinayay booqashada maanta uu ku yimid taliska cusub ee ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya taliska ama saraakiil ka socday ciidanka ama saraakiil ka socday ciidanka midooda africa amisom fariisinka ku leh magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha waxa uu kormeeray qeybaha kala duwan ee taliska uu ka kooban yahay oo isugu jiray xafiisyo xafiisyada saraakiisha ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guryo loogu talagalay in saraakiishu ay degaan marka dhismahaasi runtii ma ahan dhismo dowlado kale ay ugu deeqeen dowladda koonfur galbeed waa mid runtii dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadu ay dhistay marka madaxweynaha kormeerkaasi kadib waxa ugu horeyn goobta ka hadlay mid ka mid a injineeradii dhisay goobta waxaana ay sheegeen in muddo dhismihiisa uu ka socday taliskani haddeertanna maanta lasoo gunaanooday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa runtii si aada ugu mahad celiyey qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo si aada isugu holay dhismaha taliska guud ee ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana uu sheegay in taliska ciidanka booliska gaarka guul aada u fara badan usoo hooyatay tanni ay u tahay bilow cusub maadaama meel looga arrimiyo oo talis ah loo sameeyay ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya whiteco waa dhismo aada u qurux badan oo ka kooban xafiisyo aada u fara badan oo looga talagalay inay ku shaqeeyaan saraakiisha ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana waxa uu ka mid yahay mashaariico aada u fara badan oo laga fuliyey magaalada baydhabo oo ay ka mid ahaayeen dhismooyin aada u fara badan oo loo dhisay wasaaradaha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo runtii agaarka madaxtooyada oo maalmihii ugu dambeeyay iyadana si aada looga sameeyey dhismahaasi iyadoona gebi ahaanba la dayactirayo dhismayaashii hore dowladdii allah u naxariista jaal siyaad barre oo maxamed siyaad barre oo tan iyo intii dowladdaasi ay burburtay wax dayactir aan helin marka si aada ayay u socdaan howlaha lagu dayactirayo xarumihii hore ee dowladda taliskan ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo laga dhisay maanta xariga looga jaray xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ee gobolka bayna waxa uu qeyb ka yahay dayactirkaasi lagu sameynayo xarumihii hore ee dowladda aada iyo aada u mahadsan yahay wariyahayaga sharaaji sheekh isxaaq ayuu ahaa oo qadkaas si toosa ugu jira ismarkaana noo faahfaahiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo si rasmiya xariga ugu jaray taliska guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeeda xildhibaanada baarlamaanka uu yeelan doono dowlad goboleedka hirshabelle ayaa oo maanta loo sameeyey munaasabad soo dhaweyne ah ayaa lagu wadaa in maalinta beriyaha si rasmi ah loogu dhaariyo xilka baarlamanka cusuba wariyahayaga cabshakuur cali axmed ayaa arrimahaasi iga warramay waa mahadsan tahay maxamed macali xasan magaalada jowhar maanta waxaa tallaabo kale oo taariikhdiga loo qaaday dhismaha dowlad goboleedka hirshabelle gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa la xareeyey xildhibaanadii dowlad goboleedka labada gobol waxaa xildhibaanadii oo intooda badan maanta ay soo xaadireen lagu xareeyey howlka farjano ee shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe mudaadadii lasoo dhaafay xulitaankooda waxa uu ka socday magaalada jowhar haddii ayba idmo xildhibaanada labada gobol berri ayaa la dhaarin doonaa ilaa hadda tiradooda lama cayimin laakiin toddobaatan liyo xildhibaano ka badan ilaa sideetan ku sideetan ku dhow ayaa maanta yimid oo xildhibaanada baarlamaanka labada gobol ah hadduu eeba idmo ilaa berito xildhibaanada intii hartay beelaha qaar waxaa ku dhiman xubnaha hal ilaa labo ayaa beelaha qaar ku dhiman ilaa berito waa la dhamaystiri doonaa dhaarintana waxaa si rasmi u bilaaban doontaa maalinka berita oo baarlamaanka labada gobolna ay fariisan doonaan hadduu eeba idmo waxaana xigi doonta in qofka ugu sarreeya ama ugu da'da weyn da' ahaan in loo dhigo si kumeel gaara looga dhigo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka hirshabelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa lasii dhaqaaqi doonaa guddoonkii baarlamaanka waqti cayiman lagu dooran doonaa wiilka soo aadan ama toddobaadka soo aadan waa wiilkii dhamaystirka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa la dooran doonaa hogaanka labada gobol haddii waxay bayno oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ku jiraan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexena haddii ay bayno toddobaadkan ayaa doorashadiisu dhixi doontaa sida hadda ay wax ku socdaan markaanu eegno hawshii maamul samayntana ilaa bartamaha bishaan way soo gabagaboobi doontaa axmed cabdishakuur ifafaalaha muuqanaya mar haddii baarlamankii meel fiican uu marayo iyo musharaxiinta xilka inay qabtaan baarlamaanka u taagan maxaa noogu sheegi kartaa xildhibaanada ilaa hadda sidaa maanta ku sheegay xildhibaan aad u badanaa soo xaadiray oo la dhihi karo saddex bilool laba bilool iyo haaf xildhibaanada labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhex maanta way soo xaadireen musharaxiin badan oo guddoomiyaha baarlamaanka ku taagay ilaa afar qof ayaa jirto oo aan ogahay laakiin aan weli ishaacin oo ilaa laba qof ayaa ishaacisay laakiin xubnaha kalena way joogaan laakiin isna aanay shaacin oo guddoomiyaha baarlamaanka labada gobol u taagan waxaa kaloo jooga dad guddoomiye ku-xigeenan rabo waxaa kaloo halkan jooga murashaxiin madaxweyne labada gobol oo ilaa afar murashax ayaa hadda la hubo murashaxiin kaleo waxaa la sheegaya inay jiraan iyana u diyaar garoobayan ay istaagaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe magaaladana waxay la xirxiiraysaa siyaasiyiin damac uu ku jiro haddii aan lahayd baarlamaanka oo guddoonka la doonayo kuwa madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyneyaal raba madaxweyne raba iyo kuwa doonaya inay ankay ka mid noqdaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka dhismi doona qaarkood dadka qaar oo aan la sheekaysto ay ku sheegayaan in agaasimaha agaasimayaasha golaha wasiirada la dhisi doono ay sugayaan marka markaad aragto dhaqdhaqaaqa magaalada ka jiro waa mid aada u sarreeya kala duwan sidii la filayay
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdishakuur cali axmed ayuu ahaa qaar ka mid ah waxgaradka gobolka galgaduud ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadda ka taagan magaalada gaalkacyo iyagoo codsaday in wax kastaa lagu dhammeeyo miiska wadahadalka sida warkaanu ku faahfaahinayo maxamedeeq cabdi maxamed qaar ka mid ah waxgaradka gobolka galgaduud oo ku sugan ee magaalada dhuusamareebe ayaa waxa ay baaq u direen dadka ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyagoona ugu baaqay in si deg deg ah xabadda loo joojiyo dagaalkaasi oo ka soo cusboonaaday maalinimadii shalay ahayd magaalada gaalkacyo waxa ayna ku baaqeen in dadka maatida ah ee lagu dul dagaalamayo xabadda laga joojiyo islamarkaana miiska wadahadalka la isugu yimaado maadaama soomaalinimada iyo midnimadu ay tahay mid aad u qiimo badan islamarkaana la dhammeeyo waxyaabaha madmadowga soo kala dhexgeliyey labada maamul nabadoon cilmi xirse carab iyo sidoo kale guddoomiyihii hore gobolka galguduud yuusuf xasan ciyow ayaa baaqana diraya kadib kulan maanta waxgaradku ay ku yeesheen magaalada dhuusamareebe kaas oo ay kaga soo horjeedeen dagaalka mar kale kasoo cusboonaaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyagoona sheegay amaba ku baaqay in si shuruud la-aan ah xabadda lagu joojiyo kuwa dagaalka gaalkacyo ka fidinhayo dagaalka joojiya walaalayaalow dagaalka joojiya walaalayaalow dadkaa isku dilaysaan waa dad wada dhashay dad kala go'i kara maaha qabiilooyin kale maaha waa dad isku aabbiyo hooya waa isku inin iyo eedadeed war dadka ka daaya xabadda war dadka isku soo dhoweeya intaasna waxaan leeyahay gaalkacyaan dangaara usii leeyahay walaalayaalow waxaan in leenahay midnibaan u baahannahay soomaalinibaan u baahannahay islaamnibaan u baahannahay dantayadu waa inaan meel dadka cadowga iyaga uga soo wada jeesan saasaan guul ku gaari karnaa saasaan ku noolaan karnaa dadka ku diriraya gaalkacyo oo hoobiyayaasha iyo madaafiicda isla dhacaya waxaan u dirayaa inay joojiyaan dadka masaakiinta oo la laynaa adduunka lagu waari maayo qofkii dad masaakiina laayana ilaahay wejigiisa wuxuu la tegayaa asagaa og baaqaan u dirayaa xabadda ha la joojiyo masaakiinta la laynayo oo abaartan iyo dhibka loo bixinayo dibadda iyo kuwa la laynaya ha la joojiyo meel kasta oo xaba laga wadana ha la joojiyo ilaahay ha laga boqo baaqana waxgaradka gobolka galgaduud ayaa waxa uu daba socdaa baaqyo kala duwan oo loo soo jeediyey dadka ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoona dagaalka dhibana ay u yihiin dadka maatida ah ee qaarkood ku jira xeryaha barakacayaasha ee magaalada gaalkacyo maxamedeeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
halka warkaasi uudan kaga imaanayna waa redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya duufaantaha ku dhufatay gobolka californiya waddanka maraykanka ayaa lagu soo waramayaa inay saameyn ku yeelatay dad badan oo halkaa ku noolaa duufaanta matthew loo yaqaano ayaa xirtay gebi ahaanba wadooyinka gobolka california ee dalka maraykanka duufaanta ayaa saacadiiba waxay jaraysaa boqol iyo toban mayl iyadoo laga cabsi qabo in duufaantaasi ay sii baahdo halka sidoo kalena ay jiraan walwal kale oo dadka soo food saartay warkii oo aad kala socotay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waa nagintaa ciddii oo isaagana warkeena waxay dib uga heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net